Ya? May wax ko na kana.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أسكر سؤال إبراهيم يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الخامسة masalada shanaad waxay ku saabsan tahay alxaalaatu xaalooyinkii ayay ku saabsan tahay allatii xaalaadaasoo yajibu ku waajibayo yajibu ku waajibayo cala almusaafiri qofka musaafirka ah dushiisii fiihaa xaalaadka dhexdood itmaamu salaati salaada taamyeeladeedii ku waajibaysay ayay ku saabsan tahay almasalatu alkhaamisa masalada shanaad alxaalaatu xaalooyin ay ku saabsan tahay allatii xaalaadaasoo yajibu ku waajibayo cala almusaafiri qofkii musaafirka ahaa korkiisa fiihaa xaalaada dhexdoo itimaamu salaati salaada taamyeeladeedii ku waajibaysay hunaaka meeshaasi suuran ayaa ahaaday suurooyin iyo waxaalaatun xaalooyin ayaa ahaaday xaalaadaasoo tustathnaa laga soo laga soo reebaayo laga soo istithnoonaayo min jawaazi alqasri gaabiintii bannaanaashadeeda xaggeeda fi safari safarka dhexdiisii la gaabinayay salaada qofka musaafarka ah waxaan dhahnay waxaa u bannaan inuu salaad u gaabiyo ama waxaa waxaa waajib ah inuu salaad u gaabiyo ama waxaa sunu ah inuu salaada gaabiyo saddex qoola ku jirto maskii lasoo khulaaseeyo culamada qaar waxay leeyihin waa waajib salaada gaabinteeda qaarna waxay leeyihin waa sunna salaada gaabinteeda qaarna waxay leeyihiin khiyaara leeyahay waa u bannaan tahay markii rabo ayuu samaynayaa sida xooga badanna jumhuurul culamaa ay qabana inay mubaax ay tahay ama sunna ah inay sunna ay tahay inay sunna ay tahay culamada qaarna waxay leeyihiin muhadisiinta ka mid ah waajib waa sunnada u badan yihiin culamadana marka qofkii salaada inuu gaabiyo loo fasaxay musaafirkii ahaa mar waxaa jirta oo waajibba ku noqonayso inuu salaada gaabiyo isagoo musaafir ah haddana salaada gaabiyo ee taam yeelo waajib ku tahay isagoo musaafir ah haddana salaada inuu taam yeelo waajib ku tahayba waayahay taas ayuu ka hadlayaa hunaaka meeshaasi suwaran ay ahaadani waa xaalaatun xaaloodooyin xaalaad kastoo tustathnaa laga soo reebaayo min jawaasi alqasri gaabintii banaanaashadeedii fi safari safarka dhexdiisi la gaabinaayay salaad minha waxaa ka mid ah xaalooyinkaas kow ida tama haddii uu ku daydo almusaafiru musaafirkii bimuqiimin waaye qof muqiima ku daysado oo ku xirto salaadiisii ninkan waa musaafir waxaa imaam noqday oo la dukanaya qof oo muqiim ah musaafir aan ahayn fayalzamu waxaa ku laasimaya markaas hu musaafirkii alitimaamu wax kale ma banaano inuu ninkii asaga imaamku u ahaa ku daysado oo salaadii taam yeelo mooyaane si kale uma banaano mamnuuc musaafir aan ahaye waa gaabinayaa laba markii aan la dukadoba ataxyaada u fadhiisana oo labada kale marka ilaa isaga kala imaanaya waa fadhina fadhiga- fadhigaasan ku sugayaa ma jirto ama laba hore ilaa ka dukanaya waa sugaa labada dambe ku xirinayaa ma jirto haddii aad ha- hadda ka soo gaartid asagoo ataxyaad u fadhiyo ku xiratid hee waa taamyeelaysaa le adig kalbar maraya haddaad ku xiratid waa taamyeelaysaa le labalay ku soo gaaray aniga markii hore labalay laga rabay labaday la imaanaa ma jirto wixii isaga laga rabay ayaa laga rabaa waa ku saameynayaa isaga ku saameynaya waay waa taam yeelaysa haddii qof muqiima ku xidhatid waa taam yeelaysa musaafir ataydagi waajib waay maxaa u daliila liqowlihi nabiga hadalkiisii sala allahu alayh waala alihi wasalama inamaa ankana ma ahane jucila alimaamu imaamkii waxaa laga dhigay imaama maxaa looga dhigay he liyutama in loo- lagu dayado bihi bilimaami imaamka waayo xikmadda iyo cilada looga dhigay ee ninka imaamka imaam waxaa waaye in lagu dayado waayo aan la khilaafin la raaco wixii isaga la imaaday lala imaado waayo wixii qalada mooyaane wixii saa ah lagu raaco mutaabacatu limaami waajib waayo ilaa wixii qalada mooyaane salaada dhib u keenayo iyo waliqowli ibni cabaasin ibni cabaas warkiisa ayaa daliil oo tusinaya waa radia allahu canhuma lamaa su'ila markii la weydiiyey can ilitimaami can xukmi ilitimaam taamyeelitaankii xukunkiisii la weydiiyey khalfa almuqiimi muqiim gadaashiisii lagu taam yeelo xukunkeeda ka waran markii la weydiiyey ayaa marka wuxuu dhahay tilka sunnatu abilqaasimi sala allahu alayhi wasalam tilka taas in muqiim gadaashiisii haddii lagu dukanaayo salaada la taamyeelaya ah sunnatu abilqaasimi qaasim aabihiisii sunnadiis waaye sala allahu alayh waali wasalam qaasimkee ya rasuulka aabihiis ya rasuul qaasim aldhihi jiray rasuulka ya wiilkiisii waay ya qaasimka rasuulka wiilkiisa maya ha yaa la dhalay qaasim aabihiis yaa laga wada marka rasuulka laga wadaa konidiis miya asaga dhalay wiilka qaasim lahayn صحيح waayahay abilqaasim sunnadiisii waaye sala allahu alayhi wa- wacala alihi wasalama idan sidaasa la rabaa ayib labo idaa tama marka labaad marka oo ninkii musaafirka salaada taamyeelaya waay marka koowaad maxay ahayday haddii asiga ku daysanayo nin hee muqiim ah waay labo idaa tama haddii asiga ku daysanayo biman qof ku daysanayo waaye yashuku musaafirkaba ka shakiisan yahay fiihi manka dhexdiisii see uga shakiisan yahay hal huwa musaafirun miya aw muqiimun waaye waa ka shakiisan yahay ninka asaga ku xidhanayo salaada ayuu ka shakiisan yahay see uga shakiyay war ninkan nin musaafir imiya ah ama nin muqiim ah waaye haddii shakigaasu jiro haddii ku xidhto salaadiisii see yeela waa taam yeelayaa ma gaabin karo shakigaasi awgiis gaabintu waxay u baahan tahay markii salaada la galayo in la niyeysto soo maha saasoo ujeeda idaa tama haddii ku daysanayo biman qof ku daysanayo yashuku asaga shak- ka shakinayo ka shakiisan yahay fiihi dhexdiisii hal huwa mankaasi mu yahay musaafirun in musaafira aw amasa muqiimun mu yahay ka shakiisan yahay faidaa dakhala haddii uu galo musaafirkii fi salaati salaad dhexdeeda u galo khalfa imaamin imaam gadaashiisii ku galo walaa yadrii asagana aan ogeyn ahuwa ninkaas hee imaamkaasi musaafirun miyah am muqiimun muqiim miyah ka shakiysan yahay oo ku galo gadaashiisii salaad kaan yakuuna fi almaaari wanaxwihi waa tusaalaheedii waa suuradeedii waay ictiraadi waa soo dhagax- dhexgashay kaan yakuuna waa inuu yahay waayo be ninka musaafirka ah fi lmaaari garoon dhexdiisii waay garoonkii diyaarada laga raaca jiray ayuu jooga ninkaani iyo wanaxwihi wixii la midka ah garoonka sida dekedo iyo meelahaasuu jooga marka qofkii meelahaasu joogo haddii qofka asiga dadka aan garanaynin ma garan karo inuu ninkaani hadda nin meesha degan uu yahayba iyo in nin hadda kusoo degay inuu yahay in hadda ku socdo ba- gaari- da- diyaaradka raaca inuu yahay ma oga war umahay soo maha waa shaki waa imaana marka nin noocaasi markii salaad la dukanaya marka asiga maxaa see yeelaya waa ga- waa taam yeelaya waay maxaa laga yaaba inuu noqdo nin muqiim aba shakigaas marka fainahu ninkaasi musaafirka ayaa lzamu waxaa ku laazimaysa markaasi hu musaafirkaasi alitimaamu taamyeelid waaye maxaa yeelay liana alqasra gaabinta laa budda waxaa laga maarmaan u ah lahu qasrigaasi min niyatin niyo niyadaasoo jaasimatin go-an ama maca taradude shaki iyo naqnaqasho macaheeda fa inahu hee musaafirkii yatimu waa taam yeelayaa waa taam yeelaya shaki buu ahaa ee ka- ee ku sugan yahay yaqiin ma ahaayo waay xaalada labaad way saddex idaa dakara haddii soo xasuusto salaatan salaad ee salaata xadarin salaata xadarin muqiimnamo nagaasho salaadeedii waay salaaddii nagaasho isagoo nagaa na- gurigiisii ku neg oo musaafar aan ahayn aan soo safarin salaad ka soo tagay hee ee wax- wuxuu soo xasuustay asigoo safar ah waagii aad guriga aada joogtay salaadaasi leehee maba soo tukininba war waa lagugu leeyahay goormay soo xasuustay asigoo safar ku jiro waay markaasay samaynayaa waa taam yeelayaa salaadaasi khilaaf waa ku jira lakin si raajaxsan saas idaa dakara haddii soo xasuusto ninkii salaata xadarin nagaashadii salaadeeda fi safari safarkii dhexdiisa kusoo xasuusto waaye sida ka rajulin rajul oo kale suuradiisu waaye waxaa waaye ka rajulin oo- nin oo kale waaye ninkaasoo musaafirin ah min baab taqliib waayo nin noo sheegay mooyaane naagtan waa lamid le rajulin nin oo kale waaye oo musaafirin ah wa fii athnaa'i safarihi safarkiisi dhexdiisina تذك... وفي أثناء أثناء سفر سفر كيسي لحديث أياه تذكر صح سوستي أنه رجل كصلى إنه صدق ذي الظهر الظهر في بلده بلد كيسي لحديث كصدق ذي بغير وضوء ويسقاد الآن كل كيسي سوى جوجو صلاة ظهر كي أي وحو أسوى صح سوستي ويس الآن وها ورنيو صلاة ظهر كي مركي أدكني سمو سوى يسقادنين وادعي كرتا سمه asagana marka wuxuu joogaa galabtii safaruu ku jiraa ama maqribkii ama maalintii dambeba goor allaal goortii soo xasuustaba aw tadakara ama wuxuu soo xasuustay salaatan salaatan salaad salaada soo faa-itatan waay tagtay fil xadari ku tagtay salaada asagoo gurigiisa jooga ka tagtay ninkani haye salaadii asagoo gurigiisa jooga ka tagtay ee wuxuu soo xasuustay asagoo safar yahay hunaa meeshaani marka labadan suuradoodba yalzamu waxaa ku laazimaysa hu- ninkii musaafirka ahaa an yusalliya inuu dukado ha salaadii taamatan hal ay tahay ma jeedaa salaada se dukanaya haddahee ti asaga iloawey ama ee wayse qaad la-aan dukaday muqiim markii ahaa waxaa la fiirinaya marka markii lasoo qalaynaya ma la fiirinaya amase markii hore ti kasta waqtigeeda la fiirinaya tii kasta waqtigeedii hore la fiirinaya khilaaf waas ka jira lakin sidaas maxaa u daliil arrintaasi arrinkaasina liqowlihi sal alla alayh wasalam oo u daliila man naama qofkii hurdo can salaatin salaad xaggeed waay can salaatin waa nakiro ayo salaatin waay fard iyo sunno waxay ahaataba salaadaha sunnaha qaarkood waa lasoo qalaynaya sida raatibada oo kale saasoo marna aw nasiyaha ama ilaawo falyusallihaa ha dukudo salaadeed salaadaasi idaa goortii dakara isaga soo xasuusto haa salaad waayo yacni wuxuu la jeedaa yusalliihaa waa dukunayaa kamaa hiya sidii asalka ahayday oo markii gurigiisii joogay u dukan lahaa markii soo xasuusto ayaa u dukunayaa ama markii asaga xasuusnaa sidii u dukanaya ayaa hadda markii ilaaway gadaashee soo xasuustayna u dukunayaa waayo ilowgan ka hor hurdadan ka hor sidii u sug- u dukanayay ayaa hurdadii kadib iyo ilowgay kadibna u dukunayaa iyo waliana haadihi tan taasoo asalaata salaada ah lazimad waa mid laazimaysa ee ahayday hu asaga taamatan markii hore maxay ku hayday asaga ayadoo mad- markii asi gurigiisi joogay markii markaasi hee xasuusin yahay ama weyse qaadkiisii gawaxiisii qabo maxaa see samaynaye ma gaaminaye maya sidaas waay. xadiidku waa saas tan waa cillad kale tacliili waay fayajibu markaas waxaa waajib ku ah calay ninkii dushiisii qadaa'uha salaadaasi soo qadaynteeda taamatan ayadoo ah markii horeba haddii taam ku dukan lahaa gurigiisii joogay haddana ayadoo taam ayaa dukunaya xaaladda saddexaad waay. afar idaa ahrama almusaafiru bisalaatin yalzamuhu itmaamuhaa fafasadatha wa icaadahaa waay xaaladda afaraad oo salaada qofka musaafirka ah taam yeelaayo waajibka inuu taam yeelo waxaa waaye idaa goortii waay axrama xirto almusaafiru musaafirkii xaramadoo xirito xaramashada waxaa laga wadaa xidhisho le salaadii galo waay idaa xarama goortii xirto almusaafiru musaafirkii bisalaatin salaad salaadaasoo yalzamu laazimayo hu musaafirka itmaamuhaa waay taamyeeladeeda ku laazimayo haddii xirto oo fa fasaadad ay fasahaado salaadiiba ay fasahaado oo wa acaada soo celiyo haa salaadii soo celiyo hee muxuu samaynayaa waa taamyeelayaa tusaalaheeda ama suuradeeda waa tana ka an yusaliya waa inuu dukado waayo almusaafiru musaafirkii khalfa muqiimin nin muqiima gadaashiisa inuu ku dukado waayo fayalzamu waxaa ku laazimayaa hu musaafirkii fii haadii tan taasoo alxaalati ah alitmaam waayo waa ku laazimaysa soo maa nin muqiima gadaashiisa markii ku dukanaya maxaa la- muxuu sameynaya waajibay ku tahay inuu taam yeelo soo maa faidaa fasadad haddii fasaado marka salaadii calayhi ninkii musaafirkii dushiisa ka fasaado faidaa fasadad haddii ay fasaado dheh calayhi musaafirkii dushiisii haadihi tan ay fasaado taasoo asalaatu ah salaadii haddii ay fasaado salaadii asaga muqiimka la dukanayay gadaashiisii ku la dukanayay oo markii muqiim gadaashiisa ku dukanaya inuu taam yeelo laga rabay naftirkeeda baaba fasahaday salaadii baaba fasahaday way burtay way jabtay ibra noqotay uma kadib acaadaha hee soo celinaayo lazima waxaa ku laazimaysa hu musaafirkaas icaadatuha soo celinteeda taamatan asaga markii hore salaad ninka haddii la dukanaya nin muqiima gadaashiis ku dukanaya waa taamyeelaya soo maha salaadii asaga muqiimkii gadaashiisii kula dukanaya way fasaaday salaadii haddii mar fasaaday eber noqotay maxaa laga rabaa ya inuu soo weyse qaato soo maha salaadiis maxaa waxyaaba ku- ku fasaadaysa maxaa ka mid ah weysidaa ka jabtay ba isagoo salaada ku jiro ayaa hee weysadiisii jabtay hadda salaaddii way fasaaday soo maha waa laabanaya marka waa soo weyse qaadanaya salaaddii hortiisaa laga baxay asaga maxaa laga rabaa waa soo celinaya soo maha haddii soo celinaya keligiis dukanaya hadda maxaa laga rabaa inuu taam yeelo waajib waay maxaa yeelay waxay saamay ku yeelanaysaa markii hore asaga ninkii ku xirtay dartiisa suuradaas ma la fahamka sidaas lianna ayada icaadatun soo celin waa lis- icaadatun waa soo celin oo lisalaatin salaad la soo celinayo waay salaadaasoo waajibat alitmaami taamyeeladeeda waajib ay tahay markii hore oo xidhashadaasa ku xidhitay ninkii muqiimka ah xaaladda se- afraad waa taas shan idaa nawaa haddii niyeysto almusaafiru musaafirkii aliqaamata nigaasho almutlaqata lasii daayay waay aan la qayidin mutlaqa ah aw amase alis- aw alistiitaana wadan yeelasho ayau niyeystay ninkan negaasho mutlaqa ah oo inuu meeshaan iska joogo bes iska joog le ilaa muddo ilaa camal kuma qayidin iska joog le iska joog sideeda banta iska joogo dhahay waqti kuma xirnaa camalna ku xir- kuma xirnaa camalkan ilaa camalkan camalkan aad ka dhamaysanayso iska joog ma dhihin ilaa zamanka waqtigaas laga gaaraya iska joog ma dhihin hee iska joog bas mutlaq waay soo ma ama ma ahane iska deg meeshaani waa u bogay inuu magaaladan magaalo fiican waaye iska deg buu dhahay inuu iska dego niyeystay iska dego ayaa niyeystay maxuu marka ninkaasina salaadii hee waa taam yeelaya maxaa dhacay إذا نوى المسافر مسافر كدين يستو لقامة النقاش المطلقة لإطلاق أو مساء الاستيطان وضن يلشو إذا نوى مركين يستو تاسو حالة فرشنات إذا نوى وصي شرحها إذا نوى المسافر مسافر كدين يستو لقامة النقاش يستو المطلقة لإطلاق في البلد بلد كن قادو الذي بلد كاسو سافر مسافر كبا إليه بلد كحقي سفري دون أن يقيد أسوان قيد ذلك نيسي قاسي بالزمن أن قيد زمن كاسو معين العيمي oo camalin bicamalin aan ku qayim- ku- ku qayidin camalkaasoo mucayanin hee ninkaasi yatimu salaatahu salaadiisii waa taam yeelayaa waay wakadalika sidaas oo kale idaa nawaa markii niyeystana itikaada haadihi tanka yeelashadeedii albalad albalda ah wadana wadan inuu ka yeel ka yeesho haddii niyeysto wadankaasoo lahu isaga u sugnaaday fainahu ninkaasi yalzamuhu itmaamu salaat ama idaadii jawaabteeda labada markii laisku daro fainahu le laga dhigo eedana waa sax warkii lasoo waday idaa nawa musaafir aliqaama almuطlaqata fi lbaladi aladi safara ilayhi duuna an yuqayida dalika bizamanin mucayanin oo camalin mucayanin wakadalika he idaa nawa itikaada hadihi lbalda wadanan lahu dhammaantoodii jawaabteeda hagay noqonaysa marka فإنه جواب إذا دي واي لقد دي فإنه ننكاسي أو مسافر كاسي أن يستينو نقاضو أما ودن كدكتو ميشاني أسواء قيد يلزم حق لازم يسهو ننكاسي إتمام الصلاة واي صلاة تام يردد ما حيري لأنه مسافر كاسي قد انقضع واقو أي حكم السفر وكقو أي واي ninkaasi xukunkii safarku waa ka go-ay bay inuu meeshan dego ayaaba go-aansaday ama inuu meeshan iska joogo ayuu go-aansaday xukmu safar hee waa ka go-ay musaafirba maalinkaani idan waxaa lagu tirinayaa muqiimba liannahu macyare ninkaasi qad inqadaca waa go-ay xukmu safari safarkii xukunkiisii waa ka go-ay fii xaqihi xaqi lmusaafiri musaafirkaas xaggiisii ninkaas musaafirka xaggiisii xukmu safari waa ka go-ay فإذا قيد لكن هدي قيد السفر السفر كي بالزمن كو قيد زمن كاسو معين أو معين أه لا عيمي مدو هل أسبوعي لها أما بال زمن أما مالمو ينتهي أه زمن كاسو ينتهي دماضي زمن كاسو كو قيدي ودماضي إلى زمن كاسو كو قيدي لك قارا يمحاسمين أيوة تميلا يسوما zaminkaasi ku qayday waa dhamaaday aw camalin sacamal ayaa ku qayday camalkaasoo yanqadii go-e camalka isaga meeshaasi markii hore inuu ku samayso uu nagaado hee u niyeystay waa ka dhamaaday camalkaan inaan ku dhex jiraa meeshaan aan joogaya unahay camalkii waa dhamaaday kadib muxuu samaynayaa fa innahu musaafirun waay markaasi haddii uu dhammaaday camalkii u dhammaaday camalkii maalintii u dhammaaday kadib musaafirnimadii ayaa galaya ayaa u soconaysa zamankii markii u dhamaado kadibna musaafirnimadii ayaa u bilaabanaysa yaqsuru salaata waa gaabinaya markaas ma jeeda salaad waa gaabinaya saasaa ku kala duwan yihiin thaniyan aljum aljamcu bayna asalaateeni thaniyan waa meeshan ku sheegay awalan maxaa awe anigaas qasru salaati waay thaniyan aljamcu bayna asalaateyn thaniyan mar labaad aljamcu jamciin waaye bayna salaatayni laba salaadood beenko labadii salaadood beenkood la jamcinaayo waay wa fiihi kan dhexdiisina midkan labaad dhexdiisina masaa'ilu masalooyina ku sugan waa laba masalo wax badan ma aha laba masalo le waay salaad gaabinteedii waa xukun gaar ah masalo gaar ah waay jamcinteedina waa masalo gaar ah waa kala laba laba laba masalo kala yihiin waa kala labo laba masalo ayay kala yihiin gaabin waa xukun gaar ah jamciinna waa xukun gaar ah waay adigoo gaabinayso ayaa haddana jamcin kartaa kuway la jamcina haddana kuwii la gaabinaayay keligood miya maya kuwii la gaabinaayay iyo laba ka mid a iyo kuwii la gaabinaya hal ka mid a iyo mid aan la gaabinayno saddex raka ah teeway aqrib waay laba iyo laba laisku daraa yaa laba waay saddexa oo la gaabinayay iyo hal aan la gaabinaynin afartoodii mid kasta tii la rabo laguma dari karo laba laba ayaa laisku raacinaya waay idan marka waa kala labo ogow gaabintu waa xukun gaar ah masalo gaar ah jamciintana waa masalo gaar ah المسألة مسألة الأولى كوات في مشروعية الجمع جمعينتي مشروع نمذا لحظة ذا أي كصاب سنتهاي بين الصلاتين لبا الصلاة جمعين توضي إن لج إن لش جمعين توضي مشروع إن تهاي إيو ومن قفكه يباح الله بنينا يا له أسق ذلك جمعين كسوة يا الله بنينا يا وي dadka dhan miyaa masiyaa waaye labadaas wey horta jamciinteed inay mashruuc tahay laba salaadood in la jamciyo laba salaadood in la jamciyo laba lay waay maya saddex maaha afar maaha shan maaha shantaba maaha laba lay la jamcin karaa saddexdaba hal mar isku tuur ma la dhihi karaa maya salaada subax duhurka iyo casarka iyo maqrabka casarka iyo maqrabka haa saddexdoodii hal mar jamci cishadii iyo salaada subaxna isku dara hal mar jamci lama dhihi karo laba ka badan maya laba lee la isku dari karaa bis laba kalena waa la isku dari karaa saddex la iskuma dari karo afarna la iskuma dari karo shan waa ka daran tahay waaye hal mar waay laakiin wixii hal mar aad jamcin karto laba lay waay bis ama asduhur iyo casar ama maqrib iyo isha salaad subax keligeedi waay halkaasay istaagan tahay keligeed way diiday ma jirto idhahda wax liigu daraayo salaadan ayaga ayaa hee ugu rakaca yar sooma haddana maya lama yeeli karo diinta waxay kusoo tahay xigbo ma naqaano laakiin sideeda loo dayna lagu raaca xikamka qaar waa laga yaaba in oo la garto qaarna lama garan karo kulligooda lama garanayo lama dhahayo xikamta qaar waa la garanayaa qaarna lama garan karo wixii la garan waayo sideeda loo qaadanaya wixii la gartana waa la ogaanaya dhib mala yubaaxu way marka almasalatu lula masalada koowaad waxay ku saabsantahay fii mashruuciyati ljamci jamcintii mashruucnimadeedii bayna salaatayn la jamcinayo iyo waman qofkii oo yubaaxu loo banaynayo lahu asaga dalika lahu manka dalika kaas oo jamcinta loo banaynaya waaye haddii laga dhigo khabar saas istifaam aan laga dhigin yubaaxu waa waxaa loo fasaxaya oo loo banaynayaa bisafari bisababi safari yubaaxu waa la banaynayaa bisafari bisababi safari waay safarka sababtiisii dartiisii alladii safarkaasoo tuqsaru loo gaabinaayay fiihi dhehdiisii assalaatu salaada loo gaabinaayay waxaa loo dartiisii loo fasaxaya aljamcu jamciin bayna alduhri waalcasri safarkii salaada loo gaabinaayay hee sababtiisii waxaa haddana la banaynayaa dartiisii loo banaynayaa in la jamciyo duhur iyo asaar adigoo safar ah walmaqribu walmaqribi iyo walcishaa waay xaggee lagu jamcinayaa fii waqti ixdaahumaa labadoodii mid kamida waqtigiisii dhexdiis waay labadee duhurkii iyo casarkii mid ka mida waqtigiisii lagu jamciyo casarkii cishadii waq mid ka mida waqtigiisii lagu jamciyo ayaa la banayayaa oo la fasaxayaa waay ama jamcigaasi ha ahaado jamcu taqdiim ama ha ahaado jamcu ta'khiir sida saxiixi ah culimada qaar waxay leeyihiin jamcu ta'khiir mooyaane jamcu taqdiir maba banaana jamcu taqdiim mooyaane jamcu ta'khiir maba banaana ama jamcu bilcagsi laakiin si saxiiga labada way banaan yihiin labadaba ee way banaan yihiin labadaba nebiga waa sameey alayhi salatu salaam jamca marka waa ku banaan yahay yaa way meeshan laakiin qof loo baneeyay laakiin musaafirkii soo maaha sidaas waay waa yahay mowqifkana maraha qaar waa imaan doontaa in loo banaynaayo معه دليل لحديث معاذ معاذ بن جبل حديث كيسي أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوها في غزوة تبوك waxaa soo raadinaysaa ghaswatu tabuuka tabuuka duulaankeeda goortii u dhacay sanadkii u dhacay ya weliga wax ma lagu diray adi aye aan kaa sugayna cid kale loo raadinayo loo dirayo malaha ghaswatu tabuuka lagaa rabo goortii dhacday ana nabiya nebiga sala allahu alayh waala alihi wasalama kaana wuxuu ahaa fii ghaswati tabuuka tabuuka duulaankeedii dhexdiisii wuxuu ahaa ida irtaxala markii rarto qabla sayqi shamsi qoraxda zuulitaankeeda ka hor akhara dib ayaa u dhigayay adduhra duhurka qoraxda intii ay zuulin ka hor haddii asiga raranayo oo meeshaasi ka guurayo ka raranayo ee akhara duhra duhurka ayaa dib u dhigayay xataa yajmaca ilaa uu jamciyo haa duhurkii ilaa casri way casarkii xaggiisii u jamciyo waay yusallii waa dukunaya nebigii himaa labadaasi jamiica wajad jamcan jamca waay marka taakhiir waay taqdiim waay taakhiir waay duhurkii dib loo dhigay casarkii ayaa loo dib dhigay xaggiisii casarkii xilligiisa lasoo dukunaya casarka lahor duhurka la horumarinaya markii la dukunayo adana kadib casarkii ayaa la dukunaya waida irtaxala markii raranayana bacda zayqi shamsi qoraxda markii zuusho kadib ama zuulitaankeedii kadibna salla duhra duhr ayaa dukanayay iyo walcasra casr ayaa dukanayay jamiicanba uma kadib saara markaasaa soconaya jamce taqdiim waay casarkii la soo qaadaa waxaa la keenaya booskii duhurkii ee lagu dukunaa duhurka la dukunaya laba rakcadood kadibna waa la salaam naqsanayaa haddana waxaa la dukanaya casarkii laba rakcadood waa la soconaya marka asarkii marka waa iska soconaysaa maxaa waaye waxaad horey ayaa usoo cuntay waaye ilaahay diinkiisii waa fudeyd naxariis badan yahay allah tabaaraka wa tacala addoomihiisa dhibka dartiisii waa mashaqo waay musaafirki waa asafaru qidcatun min alcadaabi buu dhahay nabiga alayh salatu salaam ida marka waa mashaqo tajliib taysiir waay wa kaana nebigu wuxuu ahaa yafcalu mid samaynayo midla dalika kaasi oo kale kee jamcigan taqdiimkii iyo ta'khiirkan ah fi lmaqribi iyo walcishaa'in waa ku samayn jiray wa sawaaun waxaa siman akaana huwa musaafirka ahaaya saa'iran mid soconaayo am naazila ama mid degan waa u bannaan tahay le waay salaadaha jamciintoodii adigoo socoto inaad jamciisid adigoo degan inaad jamciisid labadaba e waa kuu bannaan tahay waa kuu bannaan tahay laakiin culamada qaar ay diideen ayadoo la degan yahay lama jamcin karo ay qabaan culamada qaar waxay diidan yihiin ayadoo qofku meel degan yahay ma jamcinaayo mar kasta hee gaar mid kasto salaad kasto gaarkeeda u dukanayaa lama ogola ay leeyihiin culamada qaar ka mid ah laakiin masaladaasi waxaa si fiican uga taataagsaday hee alimaam shaafici raxmat ullahi calayhi iyo keyrkiisiiba inuu banaan tahay labadaba maxaa yeelay fii kaswati tabuka nebiga labadaba waa samey isagoo deganaya jamciye haddana isagoo degan labaatan maalmood ee tabuuki joogay nebiga intaasina ee isagoo degan meeshaasi degan ayaa sameeyay waa jamciye haddana waa banaan tahay idan laakiin haddii aad meesha aad ku joogto a- ay tahay meel oo lagu aadaamayo masaajidii ay leedahay inaad dadkaasi muslimiinta aad soo dukato waa laga rabaa kaas laakiin haddii keligaad mas koox ay tihiin door ay doo meel ay degan tihiin laba maalmood saddex maalmood waa jamcin kartaan waa idin bannaan tahay adigoo degan ay ku bannaan tahay inaad jamcisid dadan musaafir ay tahay ugow gurigaad ma joogto waayahay wasawaaun waxaa simana kaana ahaya ninkaasi musaafirkaa saafa- saa'iran mid soconaayo am amase naazilan waay maxaa yeelay liannahaa salaada gaabinteeda ruksatun waay ee jamcinteeda dheh ruksatun waay rusku waay waa fasax oo min rukhasi safari ka mid ah falam yuctabara lama ictibaarinaayo fiiha jamcintaa salaada dhex fiiha jalaad salaada jamcinteedii wujuudu safari sayri socod joogitaankiisa lama ictibaarinayo ka saa'iri rukhasihi rukhasi safari safarka rusqadooyinkiisii inti kale oo kale inti kale sida ay tahay oo kale waa isagana deganaansho keligeed lama fiirinayo waayo ilaa ana alafdala laakiin sida fadli badan linnaazili qofka degan u fadli badan hee cadamuljamci waaye sida fiican leedhahay soo maa dadka la duko masaajidada aad markaas ama ee mid kasta laba laba hasku darine inaad dhahdid xutaal aad deganahay waa ku banaan tahay labadooda hal mar inaad isku dartid xutaal aad degan tahay masaafir ay tahay duhurkii iyo asarkii waa isku daraysa duhurkii asarkii waa isku daraysa duhurkii aad dukanaysa bes asarkii waa iska joogtaa waa ku banaan tahay cishihii iyo maqrabkii waa isku daraysaa masjid ma aadaysid xutaalkaas ka degan tahay waa ku banaan tahay laakiin waxaa fiican inaad mid kaste keligeed aad dukutid oo hala soo dukuto dadka muslimiinta ah jamaacadoodii jamacada dadka la dukuto laakiin sida kalena waa ku banaan tahay waa kan sida fadli badan waa sidaas maxaa yeelay lianna nabiya nebiga sala allahu alayh wasalam lam yajmac ma jamcinine bimina mina markii deganaa mina markii deganaa oo maalmihii ayaamu tashriiqi ma- ma- mina deganaa ma jamcinin waay waqad kaana huwa nebiga wuxuu ahaa naazilan mid degan madiino mina laakiin tabuukee waan soo marnay inuu jamciyo wayubaaxu marka sidii fadli badan lay waay wayubaaxu ljamcu jamci waa la ban- waa la banaynayaa limuqiimin qof musaafir aan ahayn muqiima waa loo banaynayaa mariidin laakiin xanuunsan qof kasta ma aha xanuunsan waay yalxaqu heleelaayo hu mariidkaasiba bitarkihi tarki ljamci jamciga ka tagitaankiisii mashaqatu mashaqa haddii ku haleelayso waay. haddii isaga aan jamcinin dhib ku qabo mid kasta gaarkeeda inuu dukudo waa iska jamcin karaa iftaqu lama stadactum ina diina yasrun markaas maxaa u daliila لqول بن عabاsi رضي الله عنهma جaمca رasuل الh waa جaمciyey sى اله عليه وaليه وسلم بين الظهر والcصر جaمعي والمغرب والعشاء جaمعي بالmdينةi asagoo joogo mqimiya mas مسافر waay ya madiinaha idiis gurigiis waybe min غayri خوفi cabs la-aan walaa maطrin roob la-aan وفي رواية من غير خوف عبس الآن ولا سفر سفر الآن واي هي فلم يبقى مصهر إلا عذر المرض مويانه أدى محاكا للو جمعي عذرك جر إني جرتي معنون إنه جري مويانه ما هنو سيدا سويل ولأي ولأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر وحو فري دليل كلو ربين كل شيء المستحاضة تي دور فرن كدعي وحو أمري إيه بالجميع بين الصلاتين لبا صلاة بينكم إني جمعيسو إن كان سؤال مغار إليه جمع السوري واي والاستحاضة استحاضتنا ربر فرن كان نوع نوع من المرض حنون كم إذا واي وقد قيل وحال يري لابن عباس وحال يري ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث حديث كده حديث وحال يري حديث الماضي تغي هذا صومرني أو أه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والعشاء والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر كاسل الجدل أي وحال يري لما فعل ذلك النبي أرنكاس محاوصة سمي asigoo gurigiisa joogo muqiim uu yahay roob aan jirin hee aabsan aan jirin maxaa u samey arrintaasi ayaa la weydiiyey qaala ibnu cabbaas wuxuu dhahay kay laa yuxrija ummatahu ayuu sameeya dhahay kay laa yuxrija ummatahu kay laa yuxrija si dembi aan ku ridin aan uku- ugu xukumin darteed ummata ummaddiisii si ummaddiisii dembi aan ku dhicin aan ku ridin oo aan ku xukumin darteed ayaa saas u sameeyey oo e marmar waa bannaan tahay laakiin laa yajuusu an yattakhida caadatan qofki inuu caado ka dhigto uma bannaana hataa mar mar adigoo aan xanuunsanayn hataa marmar waa waa bannaan tahay inaad jamciisid adigoo la joogo qof ee aan ka tegi karin xanuunsan ka cabsi qabto inuu hortaada haddaa ka tagtid inuu dhin- dhimanaayo ama ku mashquulsan tahay hooshiisii oo dhan ha waa ku bannaan tahay mar mar leel xaaja waa iska bannaan tahay laakiin caada in laga dhigto ma bannaano famataa goortii oo laxiqa goortii oo laxiqa heleelo alinsaana insaanka mashaqatun dhib iyo waxarajun dembi bitarki ljamci jamcka tegitaankiisii jaaza lahu ljamcu waa u bannaan tahay aa ujeedaa mariidan kaana ahaya ow macduuran bigayri lmaradi macduur loo cudur daray oo cudur la- xa- xanuun la-aan ah muqiiman kaana ahaya ow musaafiran fa min alacdaari waxaa ka mid a allatii taso tubiixu ljamcu tubiixu dheh loo fasaxay loo banaynayo altubiix allatii taso fa min alacdaari dheh Cud- cudura- cudurdaariyaash waxaa ka mid ah allatii taasoo tubiixu hiya ayadaba aljamca loo binaynayo ayda غير السفر سفر غير كيسي والمرض مرض غير كيسي هي waxaa kamid ah ko almadara kamid ah roob maradna xanuun ma jiro meesha haye laakiin eh, in la jamciyana waa banaan tahay maxaa kamid ah kale ko almataru roob way alkathiiru badan roob badan ayaa meesha yaala alghaziiru badan le waay kathiir ghaziir كثير وبدن الغزير شب ما وبدن واي الذي كاس راب كاسا يبل قوين قويايو الثياب درك درك هي قويناي هي درك قويناي ما لغدا عبد العزيز ها. درك قويناي ما لغدا ها يا يا يا درك يا ya dharka biyo lagu shubaa ha dharkii inuu ku- korkiisa ku daawo oo dharkii dhan qabow noqdo sidii roobkii oo kale As- hurdada kaga kicinaya hordaysay aladii roobkaasoo yabullu thiyaaba dhararka qoynaya waaye wayalxaqu heleeshinaayo almukallafa kii mukallafka ahaa bisababihi wayalxaqu dhe heleelayo almukallafa kii mukallafkaa la mashaqeeyey bisababihi sababi lmatari roobkaas sababtiisii mashaqatun waay mashaqo heleelayso waay dhib waay dhib waa ku noqonaa haddii masjidka soo aada uu dhaho dharkii waa ka qoyamaa waa dhibtoonaa bacda dhib kadib ayaa masjidka imaan kara maxaa u banaankaas marka dadkaas oo kale roob noocaas hadduu jiro salaadii hee way jamcinayaan masjidka ku jamcinayaan waa soo dukanayaan markaas ayaa kala tagayaan salaadii hay duhurkii casarkii isku darayaan maqribkii cishihii isku darayaan oo kala hooynayaan cishihii hay qof kasta gurigiisa ayuu jooga roobkaas iyo ay arrintaasi ka ega qaabsanayaan labo alwaxlu dhoobo waaye iyo wadiinu waaye isku mid waxle iyo adiin dhoobo le waaye dhoobo ma taqaana dhooqo dhooqo miya mas- dhoobo waaye horta dhooqo dhoobo maaha mid miya waaya dhiiqo dhiiqo miya dhiiqo milfa mirta saasay waayba wadaaka ayadana markii dhiiqo ay jirto ama dhoobo ay jirto hee waa bannaan tahay in salaad la jimciyo wadooyinkii oo dhan maxaa waaye dhiiqo waaye dhoobo waaye ha qofkii mar hal marka masjidka hadda ka tago hadhow kuma soo laaban karo wadadii oo dhan waa wadooyinkii oo dhan waa dhiiqo dhiiqadaasi wadooyinka saasa darteed hee waa la jamcinaya salaad waa loo jamcinayaa kidib hortooda u bahayaana way duhur aawe asarki asar aawe ma dukanaysid Aa, duhurkaa kusoo darayba aawe masjidkaa kusoo daray waa la doo dukaday waa la isku dardaray sidaasi waay. dhooqadaas darteedi ama dhiiqadaas darteedi loo sameeyo dhiiqadaasi darteed loo sameeyo الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه مسألة هذا وها الله يا علمنا قال اساس ديدان روب هدي انجلين واحد جمعين ما لها لين لي قدرت هذا لو ما جمعين لين ليهن قار كميدا marka laakiin isagoo radinaya si fiican u radinaya wuxuu leeyahay qofka inuu salaadii jamacada masjidka ku dukun lahaa ka tago gurigiisii keligiisa ka ta ku dukudo iyo salaada in la jamciyo jamco lagu dukudo masjidka lagu dukudo yaa sunnada waafaqsan yaa khilaafsanu leeyahay in jamco lagu dukudo masjidka lagu dukudo soo maha in qof kasta salaada gurigiisii ku dudukudo keligiisii waaba bidca uu leeyahay laga tago jamcadii lagu dukudo qof kasta gurigiis keligiis ku dukudo waa bidco sunnadu maxay tahay marka in laisla dukudo jamcada lagu dukudo masjidka waay si fiican u radina masaladaas majmuuc kitaabaha si fiican laga hadlaa saddex arriixu dabeel waay ashadiidatu daran albaaridatu qabow ah allatii taasoo takhruju soo baxayso ka baxsan dheh can ilcaadati sidii la yaqaanay dabeesha caadiga ah maahan maanta dabeel dabeelaas ka jirtee aan jamciino lama rabo dabeel daran lala yaaban yahay tan maanta laguma soo laaban kara masjid mar labaad hee isku darna la dhahay waay caadadii la yaqaanay ka baxsan qabow ah maxay yihiin waxaan cishadii ma soo laaban karnee maqribkaad hee aan isku darno sidaas waay وغير ذلك كاس غير كيسو من الاعذار عذر من الاعذار ويا من الاعذار وليه من الاعذار ويا. الله كجرت مش من الاعذار عذر داريال التي تصو يلحق كهلا ليسو بالمكلف نينك مكلف كها مشقة دب اذا ترك هدي الجمع كتغو معها معيد المسألة الثانية مسألة الأبات في حد الجمع جمع حديثي كصاب سنتها المشروع للشرعي وحد الجمع جمع حديثي المشروع للشرعي أما المشروع للشرعي حدك هو الجمع وجمعين بين صلاة الظهر والعصر صلاة دان ميا ميا مغربية ظهر يو عصر واي إيو المغربي إيو العشاء إيو لبداس بالنسبة مركي لو في سوري المسافر إيو من قفو في حكم حكم المسافر واي قف مسافر حكم كيسو قبو مسافر والي أغانا قف في حكم المسافر يا مثال أزور دين على درا مركي لكين واي كدي وان شيغينا يا تن حكم مسافر ما لكن في حكم المسافر يو قبا يا لو درا هاي أديكو في هذه لبدينا اللي انت لابس هم في قف مسافر انا هين لكن في حكم المسافر هاي هذا اللي قرأنا او صلاه الجمع هذا معها وكذلك الجمع جمع ولم في الحضر واي حضر قده سي مقيم تحديث واي بسبب المطر مطر سف- سبب تيسي ايو ما في حكم حكمه المطر حكم المطر نيا لو درا كسو فكره أسلم. ما في حكم المطر نه لو جمعنا هاي هذيك ايوه يا هاي عبد ابو بكر لودين فيجوز وحا بين بين العشاءين لبدي عشاء dhexdoodii iyo wadhuhurayn labadii dhuhur dhexdoodii in la jamciyo banaan oo laba cish maa jirta yaa arkay laba cish cisho yaa mid waa ha cisho iyo iyo maqrib duhureen ad hoos maxaa ka fiirfiirinaysaa hee ha haye haye duhurka iyo casarka maxaa lasku dhahaa horeen waayo numberka fiiri ko meesha fiirinaysa laga yaabaa haye numberka hoos fiiri alcishaani labada cisho waxa waaye almaqrib iyo walcishaa waaye waduhuraanina adduhur iyo walcasr waaye waqadda udliga waxaa lagu idlaaqay ismu axadihimaa labadooda magaciisii mid labadooda mid ka mid a magaciisii ayaa waxaa lagu idlaaqay alal alal aakhari midka kale maxaa loo yeelahe taqliiban cumaraani iyo qamaraani iyo wixii la midka ah waaye فيجوز وبنانتها بين العشاءين إيه والظهرين إن لجمعيو لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الماضي قبل قليل وقد فعل وحسميه جمع قاسي أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما عنهم ده ولأن العلة علة من الجمع جمعين تد- من أجل الجمع لو جمعنا بين العشاءين أي ولأن العلة إي ولأن العلة علة من الجمع جمعين تدرتي درتي ضهاتي بين العشاءين هي وجود المشقة ويبا مشقة هذه اللي هلا هي جمعيتنا واي ما ننسى الحكم يدور وعلته وجودا وعدما وهي صلاة داسين في الظهرين أي وهي أيضا جمعين تاسي في الظهرين أما علده في الظهرين ويكون سكنتي أيضا عشاءين أدي لشيء ظهرين أي ويكون سكنتي الباب العاشر في صلاة الجمعة وفي مسائل والله سبحانه وتعالى كبرها جوغان